bsm اllh الرحmn الرaحيم alxamdu لlh رb العaalمين وslى اllه وsلم عlى نbyina mحmed وعlى آlih وأصxaabih أجمعين ama bعd qala الإmam abu ciisa التirmidiy raximh الlah baabu ma jaءa fي marxaba baabu bayaani maa kii cadayntiisii uu baab yahay xukunkiisa jaa-a ku yimid fii marxaban marxaban marka ay saadafta makaanan raxban weeyaan markau salaamo kabacdi soo dhoweyntiisa qofka in la yihaa marxaban kaa wuxuu ku yimid buu u baab yahay qaala xadahanaa isxaaq bnu muusa alansaariyu qaala xadahanaa macnun qala xadahanaa maliku can abi nadr ana abaa murata mawlaa umi haani'in binti abi aalib ahbarahu anahu samica uma haani'in taquulu dahabtu ilaa rasuuli llahi sal l slama nabigan tegay ayaan xaggiisa aaday caama alfatxi sanadkii maka la furtay fawajadtuhu yaqtasil waxaan arkay isagoo qubaysanayo wa faatimatu faatimana tasturuhu ay asturayso bithawbin mara ay ku asturayso qaalat waxay tihi fasallamtu waan salaamay faqaala man haadihi wuxuu yidhi waa tumatani qultu waxaan idhi ana ummu haani'in waa aniga ummu haani faqaala wuxuu yidhi marxaban soo dhowow biummi haani'in oo yacnii meel waasaca yaad haleeshay ee soo dhowow qaala fadakara qisatan fi lxadiidi qiso ayuu sheegay oo sideed ragco inuu tukaday iyo qisadaabuu sheegay iyo inay ugu timid niman iyada dumaashiyaalkeed ahaa oo cali ou damacsanaa inuu dilo oo gaalo ahaayeen oo iyadu markaa ay magan gelisay ee uu yidhi qad ajarnaa man ajartii yaa umahani aduu qisada marka waxyaabahaas dheer dhe weeyaan ayb hadda maxalu shaahidka marka wuxuu ka rabaa marxaban biummi haani in la dhihi karo marxaban ayb qaala wahada xadiidu صaxiixu qaala xadaanaa cabd bnu xumaydi wagayru waaxidi qaluu xadaanaa muusa bnu mascuud wahuwa muusa bnu mascuud annahdiyu saduuqu sayiء اlxifdi wa kana yusaxifu ninkan dacfi baa ku jira nooc dacfi can sufyaana wahuwa sufyaan bnu saciid athawriyu can abi isxaaq wahuwa camr bn cabdillaahi alhamdaniy can muscab bni sacdin can cikrimata bni abi jahlin qaala qaala rasuulu llahi sal l slama nabigu wuxuu yidhi yowma ji'tuhu maalinkii aan u imid marxaban soo dhowow biraakibi lmuhaajiri midkan gaadiidka fuushanow almuhaajiri ee soo hijroodow soo dhowow de cikrima markii waa tii uu cararay oo dhankaa badda iyo uu aaday oo dabadeed uu soo laabtay oo uu soo islaamay nebigu u yimid sala allahu calayhi waalihi wasalama islaamnimadiisana nebigu markaa uu aqbalay markii dambena de waxaa weeyaan islaamnimadiisu ay aada u wanaagsanaatay ikrimat cikrimatu bnu abi jahlin ayb xadiidkan marka dacfi baa ku jira sanadkiisaoo muusa bnu mascuudka ayaa ku jiro muusa bnu mascuudna sida uu musanifka laftiisa sheegi doono dacfi baa ku jira qaala wafi lbaabi can buraydata wabni cabaasin wa abi juxayfa qaala wahada xadiidu laysa isnaaduhu bisaxiixin xadiidkan waa xadiid isnaadkiisu ounan saxiix ahayn laa nacrifuhu ma garanayno midla hada kan oo kale ilaa min xadiidi muusa bni mascuud can sufyaan wamuusa bnu mascuudin daciifun fi lxadiidi ayb marka waxaa dareemaya derajada ibnu xajar uu yihaha saduuqun sayi lxifdi iyo saduuqun yukhdi iyo saduuqun yahim iyo derajaadka uu dhahayo waa derajo khilaaf uu ku jiri karo oo culimada qaarna ay arki karaan in ay xadiidkooda la iska yani uu xasan iska yahay biduuni mutaabaca mararka qaar saabay arkayaan qaarkoodna ay derajada ka dambayso dacfigaba ay siinayaan umuurahan marka ku tacalluqo alfaadan jarxiga iyo tacdiilku waa alfaad lagu ijtihaadayo ijtihaadkaas marka culimada waa ku kala duwanaanayaan qof ibnu xajarna saduuq ou dhahayaa mararka qaarba jirto ama saduuqun yukhdi ee xagga dacfigiisana aada u daran oo kaashifka haddaad fiiriso dahabi ama aada fiiriso meelo kale aada arkaysa ama miisaanulctidaalkaba dacfigiisu inuu intaa ka xooggan yahay mararka qaarna ibnu xajar waxaa laga yaabaa inuu yihaha dahabi waxaa laga yaabaa inuu yidhaha wuhiqa ninkan saduuqun yukhdiu kaiiran ou dhahayo wuhiqa inuu yidhaahdaa dhacdo ayb hadda marka muusa bnu mascuudkan wuxuu yihi saduuqun sayi lxifdi alimaamu tirmidi marka wuxuu leeyay wamuusa bnu mascuud daciifun fi lxadiidi warawaa cabduraxmaan bnu mahdiy can sufyaana can abi isxaaqa mursalan cilo labaadna waa tan waa la ysku khilaafay xadiidka cabdiraxmaan bnu mahdina wuxuu u wariyey mursal ahaan muusa bnu mascuudka daciifka ahna xadiidku waa wasliyey wahadihi nafsuhaa cilatun walam yadkur fiihi ma sheegin can muscab bni sacdin wahaada asaxu midkaanaana asaxnimo badano kii hore ka asaxnimo badan sababtoo ah muusa bnu mascuud iyo cabdiraxmaan bnu mahdi wax isku dhow maaha ayb qaala wasamictu moxameda bna bashaar waa bundaar yaquulu isagoo dhahayaan maqlay muusa bnu mascuudin daciifun fi lxadiidi hadalkan marka wuxuuna tusayaa moxamed bnu bashaar axyaanan inuu ka hadlo jarxi iyo tacdiil axyaanan inuu jarxi iyo tacdiil ka hadlo waa kan hadda tirmidiba uu ka warinayo laakiin caankuma aha isaga iyadoo marka wax laga naqlinaya badanaa sida shucba iyo sufyaan thawri iyo amase yacni yaxya bnu saciidin alqataan cabdiraxmaan bnu mahdi bukhaari abu xaatim abu zurca nasaa-i siday caan ugu yihiin caan uguma aha ayb qaala moxamed bnu bashaar wakatabtu kahiiran wax badan baan ka qoray can muusa bni mascuud huma taraktuhu dabadeed waa iskaga tegey qaala baabu maa jaءa fi tashmiiti اlcaatisi qofka hindhisayo farax gelintiisa yarxamuka allah in la yihaahdo alxamdu lilah yihahdo qaala xadaanaa hanaadu wahuwa bnu sariy qaala xadaanaa abulaxwas huwa salaam bnu sulaym alxanafi can abi isxaaq can alxaari waa xaari alacwar ayb xaari bn cabdillahi alhamdani alacwar can caliyin qaala qaala rasuulu llahi sal l slama lilmuslimi cala lmuslimi sittun muslimka muslimka kale wuxuu ku leeyahay lix bil yow bilmacruufi ugu leeyahay yusalimu calayhi waa salaamayaa idaa laqiyahu haddii uu la kulmo wayujiibuhu waa ajiibayaa idaa dacaahu haddii uu u yeero wayushamituhu waa farxad gelinayaa idaa catasa haddii uu hindhiso wayacuuduhu waa soo booqanayaa idaa marida haddii uu jirado wayatbacu janaasatahu janaasadiisuu raacayaa idaa maata haddii uu dhinto wayuxibu lahu maa yuxibu linafsihi waxaa nafsadiisa uu la jecel yahayna waa la jeclaanayaa qaala wafi lbaabi can abi hurayrata waabi ayuub walbaraa wa abi mascuudin qaala wahada xadiidun xasan qad ruwiya min gayri wajhin can اnabiy sal l slam waqad takalama bacduhm fi lxaarii اlacwar qaarna marka xaari ilacwar ay ku hadleen oo dadka muqadamada muslimka lagu sheegay buu ka mid yahay xaari ilacwar waxaana muuqanaysa inuu xasan xasankan hadda uu idlaaqay xasanu ligayrihi dabcan inuu ka wado maxaa yeeley wuxuu yidhi wahada xadiidun xasan qad ruwiya min gayri wajhin can الnabiy sal l l slam wujuuhdaas faraha badan buu ku xasaninayaa marka xadiidka waqad takalama bacduhm fi lxaarii اlacwar qala xadaanaa qutaybat bnu saciid qala xadaanaa moxamed bnu muusa almaqzuumiy huwa moxamed bnu muusa alfiطriyu saduuqu rumiya bالtashayuc rawaa lahu muslimu wاlarbaca can saciid bni abi saciidin اlmaqburiy can abihi can abi hurayrata qaal qala rasuulu اlahi sal l slam lilmu'mini clى اlmu'mini situ khisaalin mu'minka mu'minka kala waxaa ugu sugan korkiisa lix arrimood yacuuduhu idaa marid waa booqanayaa hadduu jirado wayashhadu idaa maata waa xaadirayaa janaasadiisa hadduu dhinto wayujiibuhu idaa dacaahu wayusalimu calayhi waa salaamayaa idaa laqiyahu wayushamituhu idaa catasa waa farxad gelinayaa haddii uu hindhiso wayansaxu lahu waa u khayr miirayaayo waa la talinayaa idaa qaaba haddii uu maqnaado ow shahida ama uu joogo markuu maqan yahay iyo markuu joogo labadaba daacad buu u ahaanay ayb marka labada xadiidba macnihii tarjamada ayay tilmaamayaan oo wixii tashmiitulcaatis ku yimid lilmuslimi cala lmuslimi waajib inay taha laga qaadana waajibku marka kifaa'i miya mase waa cayni culimadu kifaa'i bay u badan yihiin bacdi riwaayaat oo laga fahmi kara caynina waa iska jiraan qaala waa qaarkeed inay timaadana waa dhici kartaa qaala hada xadiiun xadiiثun صaxiixun wmuxamed bnu muuسى almaqzumiyu madiniyu hiqat rawaa canhu cabdاlcaزiiz bni muxamed wahuwa daraawardiyu wabnu abi fudayk ayb qaala baabu maa yaquulu lcaaqisu idaa catas qofka hindhiso waxa uu dhahaya markuu hindhiso qaala xadaanaa xumayd bnu mascadata qaala xadaanaa ziyaad bnu rabiic qaala xadaanaa xadramiyun mawla ali ljaruud wahuwa maqbulu rawaa lahu tirmidiyu faqad badanaana maqbuul dadka uu dhaho ibnu xajar waa ragga uu tawhiiqooda la gooni noqdo ibnu xibbaan ayb marka badanaa dad majhuul majhuuliina bay u badan yihiin can naaficin ana rajula catasa ilaa janbi bni cumara nin ayaa wuxuu ku hindhisay ibnu cumar dhinaciisa faqaala wuxuu yidhi alxamdu lilah wasalaamu calaa rasuuli llahi sala allahu calayhi wasalam faqaala ibnu cumar ibnu cumar wuxuu yidhi wa ana aquulu aniguna waan dhahayaa alxamdu lilahi wasalaamu calaa rasuuli illah walaysa haakadaa callamanaa rasuulu llahi sal l slam nebigu sidan nama barin laakiin callamanaa wuxuuna baray an naquula inaan dhahno alxamdu lilahi calaa kulli xaal nebigu nama barin yacni inaan wasalaamu calaa rasuulillahi aan ku darno ayb intaan unbaa nebigu alxamdu lilahi calaa kulli xaal buuna baray meeshaas marka hadda waxaa gelaya masaladii maalin dhoweydna aan ka hadlayo ahayd yacnii nusuusta caamkaa sifo gaara in loo isticmaalo hay-a gaar ah hadhowna la geliyo cumuumkii hay-ad gaara inta lagu taksii la takhsiisiyo cumuumkii la geliyo meeshaas marka wixii ku jiray oo kale yay tan daliil u noqonaysaa oo hadda markuu leeyahay wa ana aquulu yacni qalad maaha waay alxamdu lilahi wasalaamu calaa rasuulilah in la dhaho laakiin meeshan inaad ku tiraahdid nebiga nama barin buu leeyahay macnuhu sidaas laba riwaaya marka ibnu cumar laga wariyaa riwaayo sidan bay leedahay riwaayo kalena alxamdu lilaahi marka cinda cinda alcutaas alxamdu lilahi marka la yidhaahdo salliga nebiga in lagu salliyana waa laga wariyey iyada lafteeda labada riwaayaba waxaan filayaa inuu ibnulqayim jilaa-ul afhaamka uu ku keenayo ayb riwaayadan hadda macnaha waxay tahay waa diidayaa ayb musaafaxada casharkii ku saabsanaana usbuucii hore noogu dambeeyey ibnu xajar alimaamu nawowiba nawowi baa wuxuu ka hadlaa musaafaxada in lagu gaar yeelo bacdi alowqaat sida casirka kadib ama subaxa ka bacdi wuxuu leeyahay caddahaa alcizu bnu cabdisalaam min albidaci almubaaxati cizu bnu cabdisalaam baa wuxuu ku daray bidcooyinka mubaaxa ah waa soo gaarnay annaga lafteenna waa aragnay meelaha qaarkood casirka ka bacdi salaan in jamaacada dhan isasalaamaysa inta axbaar wax la akriyo iyay markaa waxay sameeyaan in allaha malaaikatahu yusalluuna cala nabiyi kadib was gacan qaadayaan dadka dhan casirkaas marka in lagu gaar yeelo musaafaxada cizi bnu cabdisalaam sidaasu uga hadlay ibnu xajara tacqiibiyey marka meeshaas markaasaa nawowi wuxuu yidhi nusuusta caamkay iska geli kartaa oo musaafaxada sunanimadeeda tilmaamayuu yidhi alimaamu nawowi ibnu xajar marka wuxuu yidhi wafiihi nadarun qaacidadan uu keenay marka arrintan nadar baa ku jiro nadarku wuxuu uga jiraa buu yidhi in waktiga gaarka ah lagu takhsiisiyo cumuumku ma keenayo fahmaysaan marka nacam cumuumku ma keenayo in wakti gaara lagu takhsiisiyo haddii marka cumuumka la isticmaalayo waktigii walba hala isticmaalo maxaa waktigan gaarka meesha nadar baa ku jiro sidaas inay tahayna waxaa ku tusaya buu yidhi waxay diideen ama ay reebeen salaado salaadaha marka yacni awqaad maksuus ah in salaado lagu gaar yeelo waa mamnuuc ay dhaheen u yidhi maxay uga duwan tahay tan taas awqaad khaas ah inaad salaad la raadsato oo iska sunno ah ood waqtigaas la goobato iyo tan waxba kuma kala duwana salaatu raqaa'ib ayaa la mida buu yidhi salaatu raqaa'ib waxaa lala raadsadaa rajab haddana maca dalika cumuumka asalaatu khayru mawduucin ma la geli karaa lama gelinin oo culimadan laftooda ma gelinin cizu bnu cabdisalaam iyo ibnu iyo imaamu nawowiba oo labaduba waa bidcay dhahayaan salaatu raqaa'ib hiya hiya marka nacam labadan maxaa kala bedelaya marka haye marka baxigaasna meesha musaafaxaduu ku qoray kitaabu listiidaan labada gacmood meeshai ahaydna xamaad ibnu zayd baa cabdullahi bn lmubaarak ku salaamay labadiisa gacmoodna ayb waayahay meeshaas marka tanna ma mawduuca unbay marka la jirtaa qaala hada xadiidu غariib laa nacrifhu ila min xadiidi ziyaad bn الrabiic qaala baabu ma jaءa kayfa yushamat اlcaaqisu qofka hindhiso see loo farxad gelinayaa qaala xadaanaa moxamed ibnu bashaar qaala xadaanaa cabduraxmaan ibnu mahdiy qaala xadaanaa sufyaan can xakiim bni daylam wahuwa almadaa'iniyu saduuqun can abi burdata can abi muusa qaala kaana alyahuudu yahuuddu waxay ahaayeen yatacaabasuuna inay ishindhisinayaan cinda anabiy sal l slam yarjuuna iyagoo rajaynayo an yaquula lahum inuu ku yidhaha nabiga yarxamukum allah fayaquulu wuxuu dhahayay yahdiikum allahu wayuslixu baalakum markaa gaalku sidaas oo kale allah ku hanuuniye in la yidhaha dhib male laakiin raxmad iyo waxaa isagu ma laha qaala wafi lbaabi can caliyin waabi ayuba wasalim bni cubaydin wcabdillaahi bni jacfarin waabi hurayrata qala hada xadiidu xasanu صaxiix qala xadaanaa maxamuud bnu haylaan qala xadaanaa abu axmed whuwa الزubayriyu qala xadaanaa sufyaan can mansuuri can hilaal bni isaaf can salim bni cubayd meeshaas inqiطaac baa ku jira marka bacdi waxay u wariyeen alama can hilaal bni isaaf can rajuli can salim bni cubayd saasana raajixa anahu kaana maca اlqowmi dadka ayuu la jiray fii safarin safar facatasa rajulu nin baa hindhisay min alqowmi qowmka ka mida faqaala assalaamu calaykum ayuu yidhi waa hindhisay markaasuu yidhi assalaamu calaykum faqaala wuxuu yidhi calayka wacalaa ummika korkaaga salaani ha ahaata adiga iyo hooyadaa fakaana rajula ninka waaba isaga oo wajada fii nafsihi waa carooday oo nafsadiisa carow ka dareemay faqaala wuxuu yidhi amaa inii lam aqul anigu ma dhihin ilaa maa qaala nabiyu sal l l slam anigu kuma dhihin buu yidhi ilaa waxay nabigu u yidhi sal l l slama cadasa rajulun cinda nabiy sal l slam nin baa nebiga agtiisa ku hindhisay faqaala assalaamu calaykum ayuu yidhi faqaala nabiyu sal l slam calayka wacalaa ummika idaa cadasa axadukum falyaqul alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin midkiin haddii uu hindhisa alxamdu lilahi rabi اlcaalamiin ay yidhaha walyaqul lahu man yaruddu calayhi qofka u jawaabayana yarxamuka allah ha yidhaahdo walyaqul ha dhaho yakfir اllahu lii walakum xadiidka rijaashiisu waa hiqaad laakiin inqiطaac baa ku jiro qaala اlimaamu abu ciisa hada xadiiثu اkhtalafuu fii riwaayatihi can mansuuri waqad adkaluu bayna hilaal bni isaaf wa bayna saalimi rajula ayb annasaa-i fii camal yowmi walleyla can mansuur can rajulin buu yidhi ayb ayb qaala xadaanaa maxamuud bnu waylaan qaala xadaanaa abu dawuud qaala akhbaranaa shucbatu qaala akhbaranii bnu abi leyla can akiihi ibn abi leylaha waa moxamed bnu cabdiraxmaan ibni abi leyla hiqami amse waa can akhiihi ciisa ciisa bn cabdالraحmaan wa huwa hiqat rawaa lahu asxaabu sunan اlarbaca can cabdالraحmaan bni abi leyla can abi ayub ana rasuula اlahi sal l slama qaal ida caطsa axadukum falyaqul alxamdu lilahi calى kuli xaal walyaqul اladii yarud calayhi kan u jawaabayana yarxamuka allah hadhaho walyaqul huwa yahdiikum اllah wayuslixu baalakum qala xadaanaa mxamed bn lmuhanى qala xadaanaa mxamed bnu jacfari qala xadaanaa shucbatu can bni abi leyla bihada lisnaadi naxwahu bihada lisnaadi min xadiidi abi ayuub وhkda rawىa شhucbaة hda الxadيiث can bni abi laylى وqaala can abi أyub can النabiy sal ه slm wakana bnu abi laylana yaطaribu fi hada اlxadiid yaquulu axyaana can abi ayuub ayuu dhahaya can الnabiy sal ly slam wayaquulu axyaana can caliyi can الnabiy sal ly slam xadiidka yanii saxaabigiisa ayaa marba ou marna cali dhahaya marna abu ayuub dhahaya arrintaa marka qilatu dabdi bay keeni kartaa cilay noqon kartaa marka qala xadaثna mحamed بn bashاar w mحamed بn yaحya الثaqafiy الmarwaziyu qala xadaثna yaحya بn سacيidi الqطاn can bni abi laylى can akhiihi ciisa can cabdالرaحman bn abi laylى can عaliyi can الnabiy sal ه slm ayb marka yaحya bnu سaciidi الqaطaan min xadiiثi caliyin buu ka dhigay shucbana sidan kale ayb qaala baab marka xadiidka isagoo ibnu abi leyla awalba uu ku jiray haddana ciladaa ikhtilaafkana waa leeyahay qaala baabu maa jaءa fi iijaabi الtashmiiti lixamdi اlcaaqisi faraxgelinta waajibinteeda liأjli xamdi اlcaaqisi qofka hindhisay alxamdu lilah uu yihi darteed in loo waajibiyo qala xadaثna bnu abi cumar qala xadaثna sufyaan huwa bnu cuyayna can sulayman الtaymiy can anas bni maliki ana rajulayni laba nin catasaa cinda الnabiy sal ly slam nabiga agtiisay ku hindhiseen fashamata axadahumaa midkood waa farxad geliye walam yushamit اlaakhar ka kalena yarxamuka allah ma ku dhihin faqaala aladii lam yushamithu ya rasuula اllah shamatta waad farxad gelisa haadakan walam tushamitnii faqaala rasuulu lahi sal l slam inahu xamid allaha isagu alxamdu lilaahi buu yidhi wainaka lam taxmadhu adigana alxamdulilah ma dhihin idan marka tashmiidka waxa waajibinayo waa xamdiga waay tarjamada iyo xadiidka mudaabaqadoodu daahir waay qaala hada xadiidu xasanu صaxiix qaala baabu maa jaءa kam yushamatu اlcaaqisu imisa jeer ayaa yarxamuka allah la dhahayaa qala xadaثna suweyd bnu nasri qala akhbarana cabdullaahi qala akhbarana cikrimaة bnu camaar can iyaas bni salamata can abiihi qaala cabasa rajulu cinda rasuuli llahi sal l slam nin baa nebiga agtiisa ku hindhisay wa ana shaahidun anoo goobjoog ah faqaala rasuulu llahi sal l slam yarxamuka allah ayuu ku yidhi uma cabasa thaaniyata faqaala rasuulu llahi sal l slam hada rajulu maskuum ninkaani waa nin markaasi madaxa uu xanuunayo oo markaa yacnii markaa isagu yacnii hergab iyo wax lamida qabo qaala hada xadiidu xasanu صaxiix riwaayadani marka waxay leedahay markii labaadba inuu sidaas yidhi bacdi riwaayaatna waxay ku qeydayaan marka saddexaad kuwaasaana badan marba uu hindhisay alxamdu lilah yarxamuka allah mar labaad uu hindhisay alxamdu lilah buu yihi yarxamuka allah marka saddexaad uu hindhisay hada maskuum ama anta rajulu maskuum bacdi riwaayaatna marka waxay leeyiin marka saddexaad waa la farxad gelinaa wixii ka dambeeyo nin markaasi yani tashmiidka hindhisadaani khifo iyo midii ahayd waxaa u keenaysay maahane jiraa u keenayso taana marka waxay keenayn inay aada u badato qala xadaثna mحamed بnu bashaar qala xadaثna yaxya bnu saciid qala xadaثna cikrimaة bnu camaar can iyaas bni salamta can abihi can الnabiy sal ه slam naxwahu ila anahu qaala lahu fi الثaaliثati markii saddexaad riwaayadii hore yaa iska lahaa marka cabdullaahi bnu lmubaarak yaxya bnu saciidna fi thaalitati buu ka dhigay anta maskuumun hada asaxu min xadiidi ibni lmubaarak kanaa ka asaxnimo badan xadiidka ibnu lmubaarak labada iskhilaafsan yaa waaye ibnu lmubaarak iyo yaxya bnu saciid qaala waqad rawaa shucbatu can cikrimata bni camaarin hada alxadiida naxwa riwaayati yaxya bni saciid wuxuu ku rajaxay marka riwaayadii yaxya bnu saciid mutaabacaduu ku rajaxay ayb qala xadaثna bidalika axmed bn اlxakm albasriyu qala xadaثna mxamed bnu jacfari qala xadaثna shucbaة can cikrimata bni camaari bihada waa kaas marka qala warawaa cabdالرaحman bnu mahdiy can cikrimata bni camaari naxwa riwaayat bni اlmubaarak wa qaala lahu fi اhaaliثati anta maskuunun cabdiraxmaan ibnu mahdi cikrima ayuu ka wariyey naxwa riwaayat bni اlmubaarak oo kale wa qaala lahu fi اhaaliثati anta maskuun haaliadiibu isna ka dhigan ayb waxaa laga yaabaa marka xagga alfaada iyo inuu ku waafaqaayo cabdiraxmaan ibnu mahdi cabdullaahi ibnu lmubaarak ee uu uga duwan yahay laakiin tirada ayb qaala xadaanaa bidalika isxaaq bnu mansuur qaala xadaanaa cabduraxmaan bnu mahdi waa kaa iyadana qaala xadaanaa alqasim bnu dinar alkufiyu wahuwa alqasim bnu zakariya qala xadaanaa isxaaq bnu mansuuri الsaluuliyu kuufiyu can cabdisalaam bni xarbi can yaziid bni cabdiraxmaan bni abi khaalidin اdaalaaniy can cumara bni isxaaq bni abi alxa waa cumar bnu isxaaq bni cabdillaahi bni abi alxa isxaaq bnu cabdillaahi ayaa dhalay isxaaq bnu cabdillahi bni abi alxana anasa adeer u ahaa oo waa camuhu oo liummihi ah aabihiisuu ku hooyo ah ayb cumarkanna marka waa majhuululxaal rawaa lahu tirmidiyu faqad can ummihi hooyadii ume xumaydatu bintu cubayd bni rifaaca zawju isxaaq bni abi alxa isxaaq xaaskiisa dabcan asaga dee isxaaq dhalay hooyadii isxaaqa baa qabay dabcan wayu marka iyada marka waa maqbuulatun rawaa lahaa asxaabu sunan ilarbaca mararka qaarna waxaa la yidhaha cumaru bnu isxaaq can zawjatihi qaabkaasay u wariyeen zawjadaana lama garanayo waxa ibnu xajar wuxuu leeyahay lam aqif calayha laakiin tirmidi riwaayadiisa waa can ummihidaas waa can abiha iyada aabaheed marka aabaheed marka waa cubayd bnu rifaacata bni raafic wulida fii cahdi nabiy sal l slam wawahaqahu lcijliyu qaala qaala rasuulu lahi sal l slam shamit ilcaaqisa alaaan saddex jeer farxad geli fain zaada hadduu ka badiyo fain shi'ta fashamithu wain shi'ta falaa haddaad doonto yarxamuka allah dhe haddii kale ha dhihin qaala hada xadiidu gariibu waisnaaduhu majhuulun isnaadkiisa jahaalaa kusugan qaala baabu maa jaءa fi khafdi الsawti wa takhmiiri اlwajhi cinda alcutaas codka hoos in loo dhigo wixii ku yimid wejigana in la daboolo cinda alcutaasi marka la hindhisayo qofku markuu hindhisayo codka inuu hoos u dhigo waa laba aadaab codka hoos buu u dhigayaa wejigiisana waa daboolayaa oo markuu hindhisayo ama maro ama wax lamida buu saa ku dhahayaa codkana hoos u dhigaya si waxa isaga ka baxaya afkiisa ama yacni candhuuftiisa ama neeftiisa ama diifkiisa waxa ka mid ah si uunan dadkii u gaarsiinin inuu la qayliyana ma aha waxyaabaha marka aadaabtay ka mid tahay taasi qala xadaanaa maxamed bn wasiir alwaasitiyu wahuwa hiqat caabid rawaa lahu tirmidiyu faqad qala xadaanaa yaxya bnu saciid can moxamed bni cajlaan can sumayin can abi saalixin can abi hurayrata ana nabiya sal l slama kaana idaa catasa nebigu wuxuu ahaa hadduu hindhiso qaطaa wajhahu wejigiisau daboolayay biyadihi gacantiisuu ku daboolayay ow bithawbihi ama maradiisa waqada bihaa sawtahu codkiisana hoos buu u dhigayey qaala hada xadiidu xasanu صaxiix qaala baabu ma jaءa ana allaha yuxibu اlcuطaasa wayakrahu اtahaa'uba wuxuu ku yimid allah wuxuu jecel yahay hindhisada hamaansigana waa necab yahay hindhisada waa jecel yahay marka maxay tahay hindhisadu waxaa weeyaan khifa iyo nashaad firfircooni iyo qofkii yacni khifaya fudayd yaa ku jirto nashaad bay tuseen tahaa-ubka iyo hamaansigana culays iyo caajis calaamad buu u yahay maadaama uu caajis iyo waxaa calaamad u yahay ilaahay ma jecla midan laakiin firfircooni iyo nashaad macnaha ku jira saas qala xadaanaa bnu abi cumar qala xadaanaa sufyaan can ibni cajlaan can ilmaqburiyi can abi hurayrata ana rasuula اlahi sal l slama qaal alcutaasu min allah ilaahay xaggiisuu ka ahaaday leanna iyada firfircooni waa caajis maaha watahaa'ubu ammaansiguna min ashayطaani buu ka ahaaday lianna isagu tataa-ubka iyo halaaqada ama hamaansiga qofka culays saaran iyo rabitaan la-aan iyo iyo waxaasaa ka muuqanayso saa darteed marka weliba hadduu cibaadada dhexdeeda ku dhaco qur-aan akhriska iyo salaada iyo marka lagu jiro wax un shaydaan wato waay qofka uu cajsi gelinayo fa idaa tataaba axadukum midkiin hadduu halaaqoonayo falyadac yadahu gacantiisa ha saara calaa fiihi afkiisa ayb oo gacantiisii afka ha saaro younan afkii yacni kala taagin un keliya ayb weliba markuu salaad ku jiro dad la tukanayo ma fiicna waa inuu afka gacanta saaro waxaa laga yaabaa qofka dhinaca uga tukanaya inuu dhibsanayaa laga yaaba waidaa qaala haddii uu yidhaahdo ah ah fa ina shayطaana shayطaanku yadxaku min jawfihi wuxuu ka qoslayaa uurkiisa ayuu ka qoslayaa wain allaha yuxibu lcutaasa ayb iyada markaa qofku markuu halaaqoonaya lafteeda inuu intuu iscaburiyo ama yani mare iyo wax saaro ama gacan afkiisa gacanta uu saaro saa u yeelo ee ah inuusan dhihin ayb gaar ahaan haddana markuu salaad kusii jiro kuma sii jirta wain allaha yuxibu lcutaasa wayakrahu tahaa'uba ayuu nacayaa faidaa qaala rajulu ah ah إda تthaأba faإna الشhayطaana yadxku min jawfi qala hada xadiiث xasn qala xadaثna الxasn بن عaliي الkhllaal qala أخbarana yزيid بن haarun qala أخbaranii بن أbي diئb عan سacيid بn أbي سacيidi الmqburiي عan أbiهi عan أbي هurayraةa qaal qala rasuul الlahi صلl ل slم in اllaha yحب الcطاasa وykrh التhaaؤba faإida caطsa أxadكm faqala alxamdu لlah u yihaha faxaq عlى kuli man smcahu qof kastoo maqlaa korkiisa waxaa xaq ku ah an yaquula yarxamuka allah daahiriyada marka xadiidkaanay qabsanayaano fardu cayn inay tahay nin allaala ninkii maqlaba yarxamuka allahda in laga rabo fa xaqun calaa kulli muslimin calaa kulli man samicahu baa la yidhi saasay dhahayeen wa ama tathaau an yaquula yarxamuka allah wa ama atathaa'ubu faidaa tahaa'aba axadukum falyaruddahu ma stataac intuu awoodo ha celiyo walaa yaquulanna haah haah younan dhihin fainamaa dalika min ashayطaani buu ka ahaaday yadxaku minhu xaggiisuu ka qoslayaa dad salaada markay ku jiraan sidaa xataa dhahayaad arkaysaa ma ma fiicna inuu qofku markuu wax isku celiyo hadday ka unan isku celin karinna inuu maraya wax lamida uu saaro afkiisa ama gacantiisa saaro yaa laga rabaayo inuu qayliyo maaha qala hada xadiidu صaxiix wahada asaxu min xadiidi bni cajlaan ayb maxay ku kala duwan yihiin kii ibni cajlaan iyo kan ibni abi di'bin can saciid bn abi saciid almaqburiy can abihi can abi hurayra ibnu cajlaanna wuxuu yihi can ilmaqburiyi can abi hurayra farqiga meeshaas wbnu abi di'bin axfadu lxadiidi saciidin اlmaqburiy waahbatu min moxamed bni cajlaan isagaa ka ahbatsan kana xifdi xifdi badan xadiidkaas qaala wasamictu abaa bakrin اlcataar albasriya yadkuru can cali bni اlmadiniy can yaxya bni saciidi qaala qaala moxamed bnu cajlaan axaadiisu saciidin اlmaqburiy rawaa bacdaha saciidu can abi hurayra warawaa bacdaha saciidu can rajuli can abi hurayra faاkhtalaطat calaya waa isaga kay darantay buu yihi fajacaltuhaa can saciidi can abi hurayran ka dhigay markaa meeshaa marka waxbaa waa kaas inay ku jiraan qaala baabu ma jaءa ana alcutaasa fi الsalaati min الshayطaan hindhisada salaada dhexdeeda shayطaan inay ka ahaatay qaala xadaثna caliي bnu xujri qaala xadaثna shariiku can abilyaqdaan abulyaqdaan cuثman bnu cumayr albajaliyu ضaciifu waاkhtalaطa wakana yudalisu wayagluu fi الtashayuci intaasaa ku kulantay abu dawud iyo tirmidi ibnu maajah baa u wariyaan can cadiyi wahuwa bnu haabiti can abihi can jadihi rafacahu qaala alcutaasu iyo wاnnucaasu iyo wاtathaa'ubu hindhisada gamaanyada lulada watathaa'ubu iyo hamaansiga fi salaati salaada dhexdeeda ku dhacaa waalxaydu xaydka iyo walqay-u mataga warucaafu sangorarku min ashayطaani bay ka ahaadeen saddexdan marka salaada lagu jira min ashaydaani ka ahaato xaydka iyo walqay warucaafuna isagu min ashaydaani buu ka ahaaday xadiidkan waa daciif shariik ibn cabdillaahi nakacina waa ku jiraa usayi lxifdiga abulyaqdaankanna waa ku jiraa ayb waxaa alcutaasu min allaahi baana soo marnay oo saxiix ahayd qaala hada xadiidu غariib laa nacrifhu ila min xadiidi shariik can abilyaqdan wasaltu moxamed bna ismaaciil can cadiy bni haabiti can abihi can jadihi nushadan ama xadiidka xadiidka sidan lagu wariyey qultu lahu waxaan ku yidhi masmu jadi cadiyin cadiy awowgii magaciis qaala laa adri ma ogi buu yihi wadukira can yaxya bni maciin qaala ismuhu dinaar qaala baabu maa jaa fi karaahiyati an yuqaama alrajulu min majlisihi huma yujlasa fiihi ayb wuxuu ku yimid nacidda la nacay qofka in laga istaajiyo fadhigiisa huma yujlasa fiihi la fariisto ka bacdina meeshii uu fadhiyay inta laga kiciyo la fariisto qofkii ka kiciyo uu fariisto qala xadaanaa qutaybatu qaala xadaanaa xamaad bnu zayd can ayuuba can naaficin can ibni cumar ana rasuula اlahi sal l slama qaal laa yuqiimu axadukum midkiin yownan kicinin akhaahu walaalkii min majlisihi yownan ka kicinin uma yejlisu fiihi dabadeed uu fariisto isaga yani uma huwa yejlisu fiihi ama uma yejlis fiihi uma yejlisu fiihi yuqiimida in lagu cadfo laa yuqiimudana marka waa khabarun bimacna nahyi laa yuqim ayay ka dhigan tahay ma laa yuqiimu ma kiciyo bimacnaa yownan kicinin khabarun bimacna nahyi ayb uma yejlisu iyadana marka yuqiimuday ku cadfanaanaysaa ayb haddii uma yejlisa la yihaahdana in la jamciya ay keeni marka ayaa la diidaya marka ay tahay yownan isu inuu ka kiciyo meeshiina fariisto yownan isugu darin marka uma yejlisu fiihi uma laa yejlisu fiihi ayb meeshaa marka qofka isagaa majliska xaq u leh in laga kiciyaana maaha oo qof uu markaa fadhiisto ibn cumarna waa diidi jiray haddii laakiin meeshaas ninkaasu fadhiistay hadday tahay meel ou ninkan imaanaya gadaal ka imaanaya meeluu caadeystay oo uu dersi ku bixiyo ama waa ku fatwoodaa ama waa ku wacdiyaa majliskii meeshii uu dersiga ku aqrin jiraa nin fadhiyaa war meeshaan ka kac dersigaa lagu aqrinaya haddii la dha wax dhiba male taas waana midda shuraaxdu ay sheegayaan meeshaasay waxay haddana uga sii qiyaasteen ama uga sii hadleen waxyaabaha meelaha suuqyada iyo maxaa duruqda qaarkeed geestiisa oo kale waddada geeskeeda oo kale hadduu qof fadhiisto ama uu yacni lagu barto isagu inuu meeshaas wax ku gato isagu intuu markaa joogo waa uga owleysan yahay qofkan kale haddii laga fadhiisto marka uu nin ka fadhiisto warebelow iga kac ma dhihi karaa ibnu badaal iyo wuxuu sheegayaa marka in looga kaco leanna isagaa lagu bartay meeshaas isaga ma leh laakiin isagaa lagu bartay ilaa barashadaas ay ka zuusho hadday zuusho barashadii amaba aanba lagu aqoonin oo marba ninaa meesha fadhiisto dadka kagama owleysnaanayo marka marka macnahaasna waa sheegaan alimaam nawowi isaga marka wuxuu leeyahy waamaa maa nusiba ila bni cumar ibni cumar ma fariisan jirinta loo nisbeeyey ee wuxuu leeyahay waa min baabi alwarac ayuunan u fariisan jirin ee inay markaa xaaraan tahay iyo ma aha ayb wuxuu yihi fahada waracun minhu walaysa qucuuduhu fiihi xaraama ida kana dalika birida aladi qaama walakinahu tawaraca minhu lixtimaali an yakuna aladi qaama liajlihi istaxyaa minhu faqaama can gayri tiibi qalbihi haddii maalan meeshii lagaaga kaco waad fadhiisan kartaa xaaraan maaha inaad fadhiisato ibnu cumar wuxuu isaga dayn jiray min baabi lwarac ninkiio u baahan meesha yaa laga yaabaa xishood dartiis inuu kaaga kacay qalbigana uu ka dhibsanayo taasoo kale uu diidayo qaala hada xadiiun xasanu saxiix haddii marka uu fadhigii isaga lahaayo uu weyse iyo wax lamida aaday ama uu musquul doontay oo kale wax lamidana fadhigiisa isagaa iska leh hadduu kusoo laabto isagaa yeelanayo qaala hada xadiiثu xasanu صaxiix qala xadaثna اlxasan bnu caliyin اlkhalaal qala xadaثna cabdالrazaq qala akhbarana macmaru can الzuhriyi can salimin can ibni cumara qala qala rasuulu اlahi sal ly slam laa yuqiimu axadukum akhaahu min majlisihi huma yajlisu fiihi qaala wakana rajulu qofku wuxuu ahaa yaquumu libni cumar ibni cumar waa uga istaagi jiray fadhiga famaa yajlisu fiihi ibni cumar kuma fariisan jirin qaala hada xadiidu saxiix qaala baabu maa jaءa ida qaama اrajulu min majlisihi huma rajaca fahuwa axaqu bihi ninku hadduu meeshii uu fadhiyey ka kaco ou soo laabto asaga ku xaq leh qaala xadaثna qutaybatu qala xadaثna khalid bn cabdillahi alwaasiطiy can cmr bni yaxya can moxamed bni yaxya bni xabbaana can camihi waasic bni xabbaan can wahb bni xudayfata ana rasuula اlahi sal l slama qaala arajulu axaqu bimajlisihi ninka fadhigiisa isagaa ku xaqnimo badan wain kharaja lixaajatihi hadduu dantiisa u baxo uma caada uu soo laabto fahuwa axaqu bimajlisihi fadhigiisa isagaa ku xaqnimo badan lixaajatihi baa la yihi marka xaajadu waxay noqon kartaa xaajo waa caam wax iska caam musquul buu aadi karaa meelahan inuu kasoo quraacdo ama uu kasoo qadeeyo buu u bixi karaa intuu cimaamaddii meesha dhigto meeshaan inuu kasoo qadeeyo markiiba soo laabto ayuu rabaa dersiga soo ugu dhagaysto ama wuxuu rabaaba sidii uu yani safkaas ugu tukan lahaa dhib ma laha xaajo u baxay fadhigiisa isagaa iskale ayb laakiin qofka inuu intuu iska baxo sheeko doonto oo subaxii soo u baxo cimaamad meesha dhigo oo iska sheeko doonto oo salaada markay soo dhawaa dhawaato dadka intuu xagga xagga kasoo jiiro meesha tib kusoo dhaho taas ma fiicno laakiin wixii dan iyo xaajo ah ha qala hada xadiiثu صaxiixu غariib qala wfi اlbaabi can abi bakrata وabi saciidi وabi hurayra qala baabu ma jaءa fi karaahiyaة اljuluusi bayna الrajulayni bgayri idnihimaa nicidda la nacay in la fadhiisto laba nin dhexdooda idinkooda la-aantiis laba qofoo isgees fadhiso isgarabka isku hayo inaad xagga xagga u kala wareejisidood meesha adiga gasho dadka qaar waa sameeyaan laba ninoo isgarab joogaan bay marka xagga xagga u kala leexina ama cimaamadiibuu saas u dhigaya cimaamadiibuu ma ku jugjug jugjug ku siinayaan taas maxay tahay marka masaajidka waa weyn yahay adumaa meel kale doonatid labadaa nin meeshay fadhiyaan adig maxaa ku geliyey maxaa kuge ku geeyey dadkii marka laa sharcina ma celinayo xadaarana ma celinaysa ummadda dadka qaar xadaaraaba iska celisay iyo xoogaa magaalada jooggeeda lafteeda macnuu sameynaa laakiin beledkii baaba hadda wuxuu iska noqday baadiye iska noqday labadan qof waa sheekaysanayaan danaa ka dhexeeyo ma fahmaayo keliya waa riixriixaya ayb qaala xadaثna سwaydu qaala akhbarana cabdالlahi huwa bn الmubaarak qala akhbarana usamaة bnu zayd qala xadaثanii cmr bnu شhucayb can abihi can cabdالlahi bni camrin waa la cadeeyey marka an abihi marka abihi waa شhucaybkaas can cabdالlahi bni camrin marka shucayb cabdullahi bnu camrin awowgiis waaye wuu kama waaye inuu yani hadda sida ay cancano can buu uga warinayaa ee dadka ka wariyana waa lagu daraa shucayb rawaa can jadihi cabdillahi bni camrin ana rasuula llahi sal l slama qaal laa yaxilu lirajulin qof uma xalaal ah an yufariqa bayna tnayni laba inuu kala geeyo ilaa biidnihimaa idinkooda maaha da iyagu ogolyihinay u idmaanhaa qala hada xadiiثu xasan wqad rawaahu caamirun اlaxwal can camr bni shucaybi ayضa sida usaamat bnu zayd alleythi uu uga wariyey camr bnu shucayb baa caamir alaxwalna uu uga wariyey qaala baabu ma jaءa fi karaahiyati اlqucuudi wasطa اlxalqati xalqada bartankeeda fadhiga la fariistaana cidda la nacay caddaynteedii buu baabyahay xukuyi qala xadaثna swayd bnu swaydu qala akhbarana cabdullahi qala akhbarana shucbaةu can qataadaةa can abi mijlazin ana rajula qacada wasطa xalqatin xalqo dhexdeed buu fariistay faqaala xudayfaةu malcuunu calىa lisaani mxamedi sal ه l slam waa mid la lacnaday oo nebi moxamed carabkiisa lagu lacnaday ow lacana allahu allaha lacnado alaa lacana allahu allah lacnaday calaa lisaani muxamedin buu ku lacnaday sal l slam man qacada qofkii fariistay wasata alxalqati xalqada bartankeeda abuu mijlas laakiin xudayfat ibnulymaan ma soo gaarin meeshaa inqiaac baa ku jira qaala hada xadiidu xasanu saxiix maca dalika lan hadda abuu mijlas ninka kama warinayo fiiri can abi mijlas ana rajula qacada wasata xalqatin faqaala xudayfa maxaa ka muuqanaya meeshaas marka abuu mijlas inuu goobjoog ahay markaas ninkaas iyo xudayfo warkaan u dhex marayo isaga marka hadduunan xudayfo soo gaarin ee qisadan soo ku warin karaa marka inqiaac baa marka meeshaas qaala hada xadiidu xasanu صaxiix waabuu mijlasin ismuhu laaxiqu bnu xumayd marka shucba sidaasuu tilmaamay sida musnadka shucbat bnu lxajaaj yaa tilmaamay abu mijlas inuusan ka uusan soo gaarin xudayfa wa qaala bnu maciin ibnu maciinna wuxuu yihi lam yasmac minhu kama maqlin hada akhiruhu wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina mxamed